wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland ayaa xariga ka jaray dhismo cusub oo lagu soo kordhiyey isbitaalka guud ee degmada dhobley xarig jarka isbitaalka ayaa waxaa kasoo qaybgalay xildhibaano ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland ismaaciil axmed garas ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay ku dadaali doonaan dhismaha xarumaha caafimaad wasaaraddu isku tashi ay samaynaysay ayay go-aansatay inay nus qaadato oo nus dhisto haddii aanan maalintaa dhihi lahayn nus baan dhisaynaa safe children ma awoodin inay wada dhisto nuskaa kalena lama dhiseen laakiin qofka markaad tidhaahad warniyahow dollar baan haystaa hal dollar baan haystaa dollar iigu dar waxaan rabaa inaan luujta kusoo gatoon baalashana noqdee waxaad dareemaysaa qofkani inuu commitment inuu inuu macnaha inuu isagii isxilqaamay inuu wax qabsado oo tabartu ay tabartu ay siin weyday inuu dhammaystirto wixiisii waxaan u malaynayaa dhismahan quruxda badan aad arkaysaan wuxuu u baahay muhiimaddiisa horta kamaba sheekayn karaba dee qaybta dhalliinka iyo qalliinka ee isbitaalka dhobley muhiimadda ay leedahay hadda hadal kuma soo koobi karaan u malayn muhiim waxaa kale oo ah oo muhiimad weyn in la siiyaa qol kasta oo ka mida meeshaani qalab lagaga shaqeeyuu u baahan yahay guddoomiyaha degmada dhobley xasan cabdi xaanshi iyo qaar ka mida maradsharaftii kasoo qayb gasha ayaa ka mahadceliyey dhismaha qeybta cusub ee isbitaalka degmada dhobley maalin weyn oo aada iyo aada farxad u leh oo qiimo noogu fadhida waxaan xarg jar doonaa oo martidaasi xarg jar doontaa waa isbitaalkan qiimaha badan oo lagu soo kordhiyey dhobley jabala subtaal runtii qaybahan ka maqnaayeen sidaad aragtaan indhihiina ku aragtaan waxaan fadhinaa goob aad iyo aad u qurux badan
wax fiican baa la sameeyey laakiin ma rabno intan lagu ekaada inay wax la sii qabtaan aad u jecelahay oo horumarka degmada dhobley waxaa weeye dhib bay soo martay rafaad bay soo martay insha allah maalin horaan ma waxaan ka maqlayay ra-iisul wasaarahoo leh waa sidii bini aadanka in loo noolaadaa hadda waxaan arkayaa markay waxoogaa noloshii baa soo yarta kacaysaa
iyo sistamka dowladda wasaaradda aan ku dhex shaqaynana waxay ka mid tahay dowlad diskay ka mid tahay haddii marka waxaa loo baahan yahay hay-adda meesha ay ka baxdo in la helayo qalab iyo dhismo iyo shaqaalo tababaran oo hawshii sii wadi kara
meeshaan in la xajiyo oo dadka mas-uuliyad wadareed ka saaraato yaa macno samaynaysa dhismaha qaybta cusub ee isbitaalka degmada dhobley ayaa wax badan ka bedeli doona baahiyaha caafimaad ee ka jira degmada dhobley iyo nawaaxigeeda